بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii alarbacuuna الnawowiya sharxii sheekh moxamed bin saalix alcuthaymiin waxaan soo gaarnay xadiidkii afar iyo tobanaad can ibni mascuudi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيy wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimi ila biixdaa halaaث althayibu الzaani wاnnafsu biاnnafsi wاtaariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca rawaahu lbukhaariyu wa muslim ibnu mascuud waxaa laga wariyay allah ka raali noqdee inuu yidhi rasuulka alla sal ly slm wuxuu yidhi ma bannaana qof muslim ah dhiiggiis ilaa saddex waxyaabood inuu ku dhaco ma ogiya saddex sababood unbuu ku bannaanaan karaa qof muslim ah oo towxiidsanaaya dhiiggiisu waa athayibu zaani waa qof nikaax xalaal ah ugu tegey haween ama haweentuna waa sidoo kale eh oo kadib haddana zinaystay wاnnafsu binnafsi iyo qof qof kala dilay qof macsuumah qofkii dilay wاtaariku lidiinihi iyo qofkii diinkiisa ka taga almufaariqu liljamaaca ee jamaacadii muslimiinta faaruqa oo diinka ka baxoo ridooba saddexdaas sababood uun yaa dhiigga qofka muslimka ahi uu ku bannaanaadaa qof kastana haddee kuma oofin karo xad ee a'immada iyo dadka madaxdaha ee muslimiinta unbaa hawshaas iska leh sheekh bin uthaymiin wuxuu yidhi hadalkii rasuulka sal l slm uu yidhi laa yaxilu damu mri'in muslimin qof muslima dhiiggiis ma bannaana wuxuu ka wadaa in la dilo ma bannaanuu ka wadaa rasuulka sal l slm waxaanan sidaa ugu fasirnay buu leeyahy shiikhu waxaanan sidaa ugu fasirnay ayuu leeyahay shiikhu maxaa yeelay luqadii yaa sidaa sheegaysa oo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam adinka dhiiggiinnu dhexdiinna iyo xoolihiinnu iyo acraaddiinnu waa waxaa sharaftiinna taabanaya calaykum xaraamun xaaraan bay idinka tahay marka dhiiggiinniba xaaraam idinka ah waa maxay inaad isdishaan yaa xaaraan idinka ah baa laga wadaa meeshan uu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam imri'in muslim wuxuu ku leeyahay lagama wado in haweentii dhiiggeedu bannaan yahay oo ninkayaan la dilin uun macnuhu maahane nin iyo haweenba lama dili karo marka qof muslimaa laga wadaa ee imru'intu hadda labkii baa loola jeedaa keliya ma ahan laakiin in mudakerkii la isticmaalo qur-aanka iyo sunnada yaa ka badan in wixii ku tusinayey haween la isticmaalo xagga luqa ahaan maxaa yeeley asal ahaan khitaabka raggaa loo jeediyaa kadibna raggii iyo haweenkiina waa loola jeedaa oo way soo gelayaan meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slam muslimin macnaha waa qof islaamkii ku jiraa laga wadaa meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slm ilaa biixdaa halaatin macnaha mid ka mida saddex uunbaa dhiiggiisu ku bannaanaanaya meeshan uu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam athayibu zaani yani qofkii sayibka ahaa ee isagoo nikaax xalaal ah ee jimaac ku soo sameeyey dhiiggiisuu bannaanaanaayo manaa dhiiggiisa dhiiggiisaa bannaan manaa kii sayibka ahaa ee nikaax xalaala soo maray oo watina ku soo sameeyey haddana zina ku dhacay dhiiggiisu waa bannaan yahay waay marka sayib maxaa laga wadaa huwa aladii jaamaca fii nikaaxin saxiix buu yidhi nikaax sax ah oon faasid ahayn yuu wax ku jimaacay yani rag iyo haween baa u noqonaysaa haddii uu markaa kadib allah naga koriye uu zino ku dhaco marka alla uu ugu nicmeeyey nicmadii nikaaxii saxiixa ahaa oo nikaax saxiixa uu soo maray qofkaasi wuxuu noqdaa qof mudan in la dilo hadduu zino ku dhaco xaaladiisa iyadoo saa ay tahay laakiin sida loo dilaayo waxaan ku sheegi doonnaa buu ku leeyahay faa'iidooyinka lagala baxaayo xadiidka marka sharaxa aan dhammayno kadib athayibu meeshan la yidhi marka waa qofka ma og tahay nikaax maaragtay saxiixa wax ku soo jimaacaye mafhuum mukhaalafaha laga qaadanayo waa in qofkii aan guur soo marin oo aan nikaax saxa jimaac ku soo samaynin in qofkaas dhiiggiisu aanu bannaanayn haddii uu zino ku dhaco waa wax mafhuum mukhaalafa la yidhaahdo yacni sida hadda maaragtay muuqata si aan ahayn baa wax looga loogala baxayaa lafdiga maadaama la sheegay sayibkii meesha waxaa ku baxay kii bikriga ahaa oo aan guur soo marin yani nikaax saxa aan wax ku soo jimaacin kaasaa bikri la yidhaahdaa meeshan uu yidhi rasuulku sala alla alay slam wannafsu binnafsi waxaa loola jeedaa qisaastii baa loola jeedaa haddii qof uu dilo qof kale kas uu u dilo waa loo dilaa iyadoo haddana la yska hubinayo shuruudii qisaaska keeni lahayd oo waa inay maaragtay isku mid yihiin meeshan uu yidhi rasuulku sala alla alay slam qofkii diinkiisa ka tegey uu yidhi wuxuu ka wadaa murtadkii yani diinkii buu ku jiray qofki markaasuu diinkii ka noqday noqoshadaas iyo riddadaasu say doonto ha ku dhacdo oo waxyaabaha diinka looga baxaahi waa badan yihiin waa un wax ka mida wixii diinka looga baxaay wuu diinka uga baxa meeshan uu yidhi rasuulku sal lla alay slam almufaariqu liljamaaca cadfu bayaan baa la yidhaahdaa oo waa lasii caddaynayaa yacnii diinka taggaasi waxaa lagu waxaa lagu sii fasirayaa waa qofkii jamaacada muslimiinta ka dhex baxay oo aan shaqo ku lahayn ilaa duul kaluu galaye marba hadduu diintii ka baxa wixii muslimiinta diin u ahaa yuu ka dhex baxay waayo macnuhu shiikhu wuxuu leeyahay waxyaabaha laga faa'iidaysanayo xadiidkan oo lagala soo baxaayo faa'iidada koowaad waa xurmada iyo ixtiraamka dhiigga muslimiintu uu leeyahay oo wuxuu yidhi rasuulku sal slam laa yaxilu damu imri'in muslimin qof muslima dhiiggiisu ma bannaana in dhiiggii muslimku aanu bannaanayn oo uu xaaraan yahana waa wax lagu kulansan yahay oo waa mas'ale ijmaac ah maha wax laisku khilkhilaafsan yaha maaha waxaana ku tusinaya qur-aankii iyo xadiidkii rasuulka sal slam ka ansaxay iyo ijmaacii muslimiinta in qofka muslimkaa dhiiggiisu aanu bannaanayn adiladii marka qur-aankana waxaa ka mid a alla qowlkiisa uu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima qofkii qof mu'min ah kas u dila abaalmarintiisu waa inuu jahannamo galo isagoo ku waaraya jahannamadaas allana waa uu carooday waana uu lacnaday oo naxariistiisii uu ka fogeeyey cadaab weynna waa uu u diyaariyey intaasaa isugu darsamaysa qisaaskii adduunka laga qisaasanayay ama haddii qisaaskii laga tanaasulo masalan diye laga qaadanaye ee aayaddu kama hadlin laakiin waxa uu la kulmaayo oo caradii alle iyo naartii ah iyo lacnaddii iyo cadaabkii loo diyaariyey yo aayaddu ka warrantay marka qof muslim ah oo dhiiggiisu dhowrsoon yahay in la dilaa dembiyada kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay dembiyada kuwa ugu waaweyn yay ka mid tahay sidaa darteed waxa ugu horeeya aakhira dadka lagu kala xukumi doono oo dhexdooda lagu kala saari doono oo qisaasku uu ka dhici doono waa dhiigga dhiiggaa xisaabta ugu horeeya dhiiggii la kala galay yo aakhiro la isku xisaabin doonaa faa'iida labaad waxay tahay in qofka aan muslimka ahayn asal ahaan qaacidada guud ay tahay inaanu dhiiggiisu macsuum ahayn waxaa laga soo reebayaa kan mucaahadka ah yani haddaanu mucaahad ahayn dhiiggiis macsuum ma ah waa kii ballan laga galay waayo macnuhu aw mustaminan mustaminkuna waa qof dadkii muslimiinta intii u yimid yiri hallay badbaadiyo dan baan leeyahay ama wuxuu rabaa inuu maaragtay diintii dhagaysto oo waxbuu rabaa inuu iska hubiyo ama maaragtay dana kaloo adduunyuu leeyahay waa qof yiri uun hallay nabadgeliyo aw dhimmiyan ama gaal dhimmi ah waa midka maaragtay nala degan oo jizyada dhiibaya haddii marka uu yahay kan gaalka ah mid mucaahada ama musta'min ah ama dhimmi ah dhiiggiisu waa uu dhowran yahay mucaahadkii uu fasira marka shiikhu waa qofkii annagai isaga ballan uu noo dhexeeyey sida rasuulku sal alla alay slam uu ballanka ula galay qoraysh waktigii xudaybiya cumru u soo baxay rasuulku sal ly slam markaas kibir keliya waxay yidhaahdeen ma cumraysanaysid kuma ogolin markaasaa lagu heshiiyey inaanu sanadkaa xajinin uu iska noqdo oo sanadka ku xiga maarata uu soo xajiyo markaasaa qodobo lagu heshiiyey marka muxuu hada la yaraa qofka ha lays badbaadiyo ha lays nabadgeliyo yaa lagu heshiiyey mustacminkuna waa maxay waa qof duulkii dagaalku nagala dhexeeyey yuu ka soo tegey markaasuu annaga wuxuu noogu soo galay ee nabadgelyo la siiyey oo ganacsi wax noocaasoo kale uu ka shaqaysanaya badeecadiisii yuu rabaa inuu maaragtay iska iibiyo ama inuu wax soo iibsaduu rabaa isagu ama shaqo waa shaqo doon oo muslimkii waaba shaqo uga baahan ama isagaaba shaqo iska raadsanaya qofka noocaasoo kale ah mustaminkuna isaguna waa muxtaram oo dhiiggiisu waa uu dhowran yahay haba ka dhasho dad annaga cadow noo ah oo dagaal nagula jira sababtoo ah xukunkiisu waa gaaro nabadgelyo gaar ah oo isaga ku kooban yaa la siiyey waa in la ilaaliyaa marka nabadgelyadaas la siiyey waa in lagu xadgudbin marka waxaa nasiib darro ah in waddamadii muslimiinta marka qaarkood aad ku arkayso qof baa la dilaa laleeyahay nin ama haween oo wuxuu u shaqeeyaa muslim buu u shaqeeyaa sharikad buu u shaqeeyaa ama dowlad buu u shaqeeyaa oo qofkaas waa qofkiisa ku soo galay waa qofkaas waa qof la nabadgeliyey adugu marka dadkan muslimiinta ah inaad ixtiraamto yaa waajib ah oo aadan ku xadgudbin qofka noocaas oo kale ah dhimiguna marka waa maxay waa ka nala degan buu leeyahay shiikhu oo aan anagu difaacaynaba oo jizye bixiyey yani difaaca aan difaacayno iyo deganaashada uunala degan yahay yuu maaragtay jizya ku bixiyey marka dimi baa la yidhaha kaas isaguna axkaam u gaaruu leeyahay oo ay ka mid tahay dhiiggiisu inuu dhowran yahay haddaba meesha rasuulka sal slm uu leeyahay qof muslima dhiiggiisu ma bannaana waxaa ka baxaaya kii aan muslimka ahayn sababtoo ah kaas maaragtay dhiiggiisa asal ahaan macsuum maaha ilaa saddexdaa lasoo reebay moogi waa mucaahadkii iyo mustacminkii iyo dhimigii uu hadda soo sharxay shiikhu faa'iidada saddexaadi waxay tahay quruxda ay leedahay rasuulka sal slm siduu dadka waxu bari jiray oo mararka qaarkood hadalka rasuulka sal slm wuxuu ku yimaadaa si yacni kala qaybqaybin ah oo kala dhigdhigan oo nidaamsan sababto wixii markaad kala qayqaybiso oo mid walba maaragtay gaarkiisa aad u sheegto oo ay tira kooban yihiin masaa-ishii bay kuu koobayaan waa kuu soo aruurinayaan xifdigoodiiyaa fududaanaya oo kuu sahlanaanaya halmaankiina waa maaragtay yaraanaya faa'iida afaraadi waxay tahay oo xadiidka laga qaadanayo in ganguurka saxdaas soo maray ee jimaaca ku soo sameeyey ee haddana zina ku dhaca la dilaayo oo see loo dilaa marka dhagax baa lagu dilayaa si gaarah loo dilaa marka sida loo dilaayu tilmaamaya sheikhu wuxuu leeyahay waa la joojinayaa markaasaa dadku dhagax ku tuurayaan dhexdhexaad ah oo aan dhagax waaweyn ahayn oo dhaqso dilaaya dhagax yaryaroo aan waxba maaragtay tarayn aan ahayn marka dhagax waaweynaa dhaqsuu dilayaa buu leeyahay marka maqsuudkii yani cadaabkii iyo ciqaabkii baa meesha ka maqnaanaya kan yarina cadaabkii baa kusii badanaya ee dhibkii intaanu dhiban ka hor marka waa dhagax dhexdhexaada lagu dilayaa buu leeyahay ilaa uu ka dhinto ama rag ha ahaado ama haweeney ha ahaado waa sayibu zani haddii qof uu yidhaahdo oo maxaa dhagax loogu dilayaa maa seef un lagu dilo maadaama rasuulku sal slm uu yidhi idaa qataltum fa axsinu lqitlah xadiidkii muslim uu wariyey haddii aad wax dilaysaan sida wax loo dilaayo qorxiya oo hagaajiya oo waxa cadaabinina saas waay macnuhu yani midiya af lahayn iyo wax noocaasoo kale ah ama seefan af lahayn iyo yaan wax lagu dilin xataa xoolaha marka maaragta la gowracayo waa sidoo kale ma banaana midi saawira in lagu qaro marka haddii aad xadiidkaa soo daliishataan oo shubhadaas aad keento jawaabtu waxay tahay qurxinta dilka lagama wado in sidii ugu fududayd wax loo dilo ee waxaa laga wadaa in shareecadii la waafaqo alla wuxuu yidhi waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun yaa alle xaggiisa xukm ahaan ka wanaagsan qolo maarta wax yaqiinsanaysa uga wanaagsan marka xukumka allah sidaa noqda marka dhagax in kan lagu dilo si kale marka ma banaano marka inkii zaaniga ahaa ee muxsanka ahaa ee guurka saxda maaragtay jimaaca ku soo sameeyey sidaa loo dilo dilka kiisa wanaagsan bay kamid taho kama baxsana fa axsinu lqitlata kama baxsana sababto shareecadii waa saas u sheegtay haddii marka qofku uu yidhaahdo xikmada iyo faa'iidada ku jirtaa maxay tahay in sidaa loo dilo oo dilkii caadigaa si ka duwan loo dilo jawaabtu waxay tahay in wixii uu ku dhacay oo ah zinadaas oo jimaacaas uu sameeyey xubin gaara aanay ku gaar ahayn ee jirkii bani aadamka o dhan waa uu ka wada qayb qaataa marka ninkii zaaniga ahaa ee haddana muxsanka ahaa nikaaxa saxdaa soo maray ee zinada haddana ku dhacaya markuu jirkiisu uu ku macaansaday macaansigaas xaaraanta ah yaa waxaa munaasab noqotay in jirkii oo dhani uu dhadhamiyo ciqaabtii xanuunkeedii oo xadkii alla u waajibiyey ah marka arrinkaas waa arrin marka munaasaba munaasabadiisu ay daahir tahay waa isu waa isu dhigmaan waay macnaha cuquubta cuquubada maaragtay lagu samaynaayo iyo wixii uu sameeyo uu dembigu isagu galay le dembi yar ma ahan zinada asal ahaanteeduba laakiin zinadu maxay ku sugnaataa jawaabtu waxay tahay zinadu waxay ku sugnaataa markhaati afar ah rag laga raali yahay oo cadaalad lagu yaqaano oo afara inay ka markhaati kacaan zinadu waxay ku sugnaataa buu leeyahay shiikhu in rag laga raali yahay oo caadiliin ah oo afara ay ka markhaati kacaan maxay marka ku marag furayaan inay arkeen xubintii taranka ee ninka oo xubintii taranka ee haweenta ku jirta marka wax la yska melmeleeyey ma aha in laga markhaati kaco maaha markhaatiga marka noocaas oo kale ahina qofku inuu yidhaha sidaasaan wax u arkay wax sahlan maaha waa wax aada u adag buu leeyahy shiikhu sidaa darteed ibnu taymiya wuxuu yidhi zina maba ku sugnaaninba markhaati kac la mara kacay yani waktigiisii buu ka hadlayaa wuxuu dhintay qarnigii sideedaad taasi waa midda koowaad marka ee zinadu ay ku sugnaato oo la dhihi kara zinadii way dhacday waa in afar nin oo markhaatiya la helo oo caadiliin ah dariiqa labaad ay ku sugnaatana waa maxay in qofkii isagu zinaystay laftiisu uu yidhaahdo waan zinaystay oo uu qiro isagu qiraalkiisi yaa zinadu ku sugnaataa ma sharti baa buu leeyahay marka inuu afar jeer ku celceliyo qiraalkaas mase hal mar baa ku filan mase way kala duwan tahay wixii maaragtay iska caan baxay iyo wixii aan caan noqonin ahlucilmigu way isku khilaafsan yihiin culamada kuwa yidhi culammada kuwooda yidhi waa inuu afar jeer qiraal sameeyo waxay soo deliilsadeen qisadii maacis ibni malik sababta rasuulku u yimid sal ly slam wuxuuna yidhi waan zinaystay buu yidhi markaasuu ka jeedsaday rasuulka sal slam wuu soo noqday haddana waan zinaystay buu yidhi markaasuu ka jeedsaday wuu soo noqday waan zinaystay buu yidhi afar jeer baa arrintaasu dhacday markaasuu markii dambe wuxuu yidhi oo sidaada mawaalantaa buu yidhi markaasuu yidhi maya ma waalni intaa kuma joogin rasuulka sal slama ciddii uu ka dhashay yuu yidhi bal hala igu yeero yani ciddii uu ka dhashay yuu maaragtay fariin u diray oo wuxuu yidhi ninkan maacis la yidhaahdo ma wax waaliyaad ku ogtihiin markaasu waxay yidhahdeen maya markaasuu ninbu wuxuu yidhi bal in macnaha khamro uu cabaya in kale bal fiiri khamro miyaa ka soo uraysa oo markaa qofkii saqraansan hadda warkiisa lama qabto waxba waa la arki waaye marka wax khamro ay waxna ka soo uri maayaan markii saas arrintu ay noqotay yuu yidhi rasuulka sal ly slam haye dhagaxa lagu dilo bukhaariyo muslim baa weriye marka kusoo celcelintii uu ku soo celceliyey oo afar jeer gaartay yay soo deliilsadeen laakiin shiikhu wuxuu leeyahy xoogaa anugu taas maaragtay xoogaa naftayda waxbaa uga jira buu leeyahay sababtoo qisadaas daahirkeedu wuxuu yahay in rasuulku sal ly slama aanu ka aqbalin qiraalkii uu markii u horreeyey la yimid ninku shaki uu ka shakisnaa darteed waa uun iska hubinaayey uun ee maahana hal qiraal kuma filla lagama wado laakiin culammadii tiri hal maroo uu qiro yaa ku filan si ay u sugnaato inuu zinaystay oo macnaha xukunkii maaragtay si zinada ugu sugnaado waxay soo deliilsadeen haweenaydii uu ka zinaystay midkii gurigeeda ka shaqaynaya oo ninkii ayada qabay yuu u shaqaynayay kan marka zinaystay isagu dhallinyar u ahaa mid guur soo maray ma aanu ahayn sheekadan marka waa sheeko dadkii o dhan ku wada faaftay waay waa meesha u lahaa wixii maaragtay mashhuura iyo wixii aan mashhuur ahayn oo aan caan bixin yaa culamada qaarkood kala duweysaa aabihiis baa marka waxaa lagu yidhi wiilkii yani wiilka aabihiis yaa waxaa lagu yidhi war waxaa lagaa doonayaa inaad wiilkaada ku furato boqol ari ah iyo addoon markaasuu sidii sameeyo oo uu la yimid ahlucilmigu marka wax weydiiyey markaasu waxay yidhaahdeen maya war arrinku sidaa ma aha wiilkaada maadaama aanu nikaax soo marin nikaax sax aanu soo marin boqol karbaash baa lagu dhufanayaa boqol jaydal sanadna meesha uu degan yahay laga wadaayaa oo meel kale loo diraayaa oo ciqaab laga wado ninkan haweentiisuna maadaama ay muxsanad ay tahay oo haween la qababa ay ahayd zinana ku dhacday xukunkeedu waa in dhagax lagu dilo saasaa arrinku uu noqonayaabay yidhaahdeen ee waxaan kaloo lagu sheegay wax kama jiraan qof zinaystaa wax maarata lagu furtaa iyo wax jira maahay yidhaahdeen markaasaa rasuulka sal l slam haddana arrinkii loo sii kor yeelayo oo la gaarsiiyey wixii ahlucilmigaas ay ugu jawaabeen iyo ninkii warkiisa markaasuu wuxuu yidhi rasuulka sal l slam alghanamu walwaliidatu raddun calayka arigan aad sheegayso oo boqol baa neef baa maaragtay wax lagu furtaa iyo aad leedahay iyo maaragtay addoontan aad sheegayso wax lagaa aqbalaya ma aha adaa lagugu soo celinayaa waa wax qadaro lagu qaata bay noqonaysaa sidii marka ahlucilmiga sheegan buu sheegay rasuulku sal slam wiilkaada waxaa saaran boqol karbaash in la jaydlo sanadna laga wado meeshii uu deganaa sababto isagu yani bikri buu ahaa oo hore uma guursan nin saxaabadii ka mid oo una isla dhihi jiru la hadlay rasulka sal slm wuxuu yidhi ku jarmaad haweenta ninkan waa ninkii loo shaqaynayo moogta fain ictarafat farjumhaa hadday ictiraafto inay zina ku dhacday dhagax ku dil buu yidhi bukhaari muslim baa wariyay xadiiskaas unays marka wixii la faray buu sameeyey way ictiraaftay naagtina rajmi baa lagu dilay haddii naagtii afar jeer ma aanay qiranin inta uu shiikhu usoo daliilsanayo waa taas oo laguma celcelin marka in soo celcelinta aanay shardi ahayn yani qiraalkii oo lasoo celceliyaa inaanay shardi ahayn yaa loo soo daliilsanayaan qisadan haweentan sidoo kalena dhammaan wixii xuquuqah ee uu qofku naftiisa kuu qiro uma baahna inuu kusoo celceliyo zinadana marka waa la xukm iyaduna ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen haddii arrinku uu noqdo mid faafsan oo dadkii ku dhex faafay oo caan noqday hal mar in la qiro yaa ku filan haddii kale aanu caam noqonin haddii kale aanu wax caamuho faafsan aanu noqonin in lasoo celceliyaahi waa qasab bay leeyihiin waxayna kusii sababeeyeen in qisadan haweentan macnaha kii gurigeeda ka shaqaynaya uu ka zinaystay ay noqotay mid caan ah oo dadkii ku dhex faaftay marka caan ahaanshadeedaas yaa looga kaaftoomay in qiraalkii la soo celceliyo shiikhu wuxuu leeyahay laakiinse waxaa dhow sida aqrabkaah waxay tahay inaanay shardi ahayn in qiraalkii la soo celceliyo haddaanay meesha shubha jirin haddii kale wax ka weyn miyaa jara buu leeyahay in qofku uu isagu wax qiro oo naftiisa qiraal uu ku sameeyo yacni caddayn iyo daliil wax ku tusiya waxa ugu weyn buu leeyahay in qofku uu isagu wixii qiro say ku dhici kartaa buu leeyahay wax dil u keenayo qofkii inuu qiro isagoo qaangaar ah caqligiisuna joogo oo wax uu sheegayo fahmaya oo markaa haddana aan leenaha maya qiraalkaa uu sameeyey waxba ku dhisi mayno oo saddex jeer hadduu qiro waxba ka soo qaadi mayno in la yidhaahdo wax saxa maaha buu leeyahy sida saxdaah waxay tahay in qiraalka halka mar ahi uu ku filan yahay zinadii inay ku sugnaato haddaanay shubha jir sida ninkii marka maacis aha looga shakiyo oo kale in maskaxdiisa wax ku jiraan iyo wax noocaas oo kale ah oo la iska hubinayo shiikhu marka su-aal buu isweydiiyey waxaan dadka maaragtay rag isu tegaaya oo liwaad wax la yidhaha samaynaaya ma zinadii bay la xukmi tahay mase waa ka duwan tahay jawaabtu waxay tahay haa waa zinadii oo kale buu leeyahay bal waaba ka sii foolxun taha buu leeyahay oo liwaadkii looma shartiyo kii maaragtay isagu waxaan samaynayay iyo kii lagu samaynaye toona wax maaragtay sayibnimo looma shartiyo inuu nikaax soo maray saxa oo uu maaragtay jimaaca kusoo sameeyey loo shartin maayo waxaa loo shartiyaa uun inay qaangaar yihiin caqligooduna joogo haddii markaas sidaa ay tahay oy qaangaar yihiin caqligooduna joogo xadkii waa laga oofinayaa xadkiina culammadii waa isku khilaafsan yihiin xanaabiladu waxay yidhaahdeen waa sidii zinadii oo kale oo hadduu maaragtay muxsan yahayna ou nikaax sax soo marana waa la rajminayaa haddii aanu nikaax soo marinna oo jimaaca kusoo samay nikaax saxana waa maaragtay jaldi baa lagu samaynayaa oo boqol jeer baa la jaydalayaa sanadna maaragtay waa laga wadayaa meeshii uu joogay waa la musaafirinayaa saasay yidhahdeen marka kuwan xanaabiladu shiikhu laakiin wuxuu leeyahy maya taasi daliil bay u baahan taha buu leeyahy wax daliiloo kutusinaya ma jiraan buu leeyahy ilaa sababayn ay maaragtay sameeyeen moogii ay wax ku sababeeyeen sababayntaasina waa mid aan qumanayn buu leeyahy oon toosnayn oo waxay ku cileeyeen oo ku sababeeyeen waxay yidhaahdeen liwaadku waa wad'i la sameeyey oo farji xaaraana lagu sameeyey markaa waxaa ka waajibaysaa wixii zinada ka waajibaayey laakiin waxaan leenahay tani waa qiyaas farqi u dhexeeyo wixii la qiyaasanayey iyo wixii wax laga qiyaasanayay yani waxna xukunkoodii baad raadinaysaa moogta waxna xukunkoodii waa la yaqaanaa wax isla maahan uu leeyahay marka maxaa yeelay liwaadka faaxishadiisu waa ay ka weyntaa buu leeyahay shiikhu zinada faaxishadeeda culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen kii wax sameeyey kii lagu sameeyeba tacziir baa lagu samaynayaa bay yidhahdeen waa la edbinayaa ciqaab edbin ah yaa lagu samaynayaa sidii zinadii caadiga ahayd loolama dhaqmaayo taasina sax maaha buu leeyahay oo daliilka culummada le waa la dilayaa mar walba ama bikri ha noqdaan ama sayib ha noqdaane kaasaa saxsan buu leeyahay sheikh oon arki doonaa daliilkooda aan arki doonaa buu leeyahay yani waxyaabaha lala yaabana waxaa ka mida buu ku leeyahay inaan arkay culamada qaarkood waxuu laga soo guurinayo inay leeyihiin wax saaranba ma jiraanoo waxaan de foolxumadooda yaa ugu filan maaragtay dadkii inay ka celiyaan oo dadkii banaadamkaa naftoodu waxaan aqbaliba maysay leeyihin yani inuu maaragtay nin nin nin uu u tago waxaa lagu kaaftoomay leeyihin marka wixii xagga fidrada ahaa ee kaa celinayo waxaan yaa looga kaaftoomay in ciqaab lagu sameeyo waxay leeyihiin taasi waxay lamid tahay sida maaragtay haddii qofku uu saxara cuno oo kale la ciqaabi maayay leeyihiin hadduu khamre cabana waa la ciqaabaya oo khamradu waa wax ay naftu jeceshahay wax noocaas o kale ay leeyihin laakiinse saxaradan oo kale iyo waxaa lagu kaaftoomay bay leeyihiin foolxumadooda iyo xumaantooda iyo wax maara dadku ay jecel yihiin inaan ahayn laakiin taas waa qalad weyn buu leeyay oo shareecadii laga galay waana qiyaas baatil ah oon sax ahayn sababta sideedaba annagu adde kuma maaragtay salimayno annagu oo kuguma waafaqayno in qofkii saxaro cuna aan la ciqaabaynin taasaanba kugu diidannahaba waa la ciqaabayaa buu leeyahay sababtoo macsi buu ku dhacay tacsiirkuna waa waajib macsi kasta oon xad ka jirin ama kafaaro aan maarata shareecadu ka sheegin qowlkan waxaanu sheegay buu leeyahay inaan caddeeyo inuu yahay baatil oo aanay bannaanayn in maarata lagu hadlo waxaa dadka in la dhex keena maahu leeyahy waa waxaan cilmi ku dhisnayn markaad maarata sheegayso waxaad u sheegaysaa uun inaad ku xukminayso baatilnimo sida xadiidka daciifaah oo kale markaad soo aroorinayso inaad dadka isaga sheegto maaha oy qaataanay ku camal falaan taas waa ku dambaabaysaa haddaad garanayso adugu laakiin waxaa sheegi kara buu leeyahay qof doonaya inuu caddeeyo in xadiidkan uu daciif yahay war dad yahow ha ku kadsoominina xadiidkani waa daciif buu leeyahay culammadu marka waxay yidhaahdaan xadiidka aadan garanaynin inaadan sheegin baa fiican hadday noqoto inaad sheegtana saasaa la weriyey iyo inaad tidhaahdo waa laakiin rasuulka sal saas yiri wax saxa maaha arrinkaas waa arrin khatar ah marka xukunka raggan iyagu wax iska doonay qowlka saxdaahi wuxuu yahay in kan wax sameeyey iyo kan lagu sameeyaba ay waajib tahay in la dilo si kastaba xaalkooda ha ahaadee ama sayib ha ahaadaan oo guur maarata soo maraan ama bikri ha ahaadaan sababtoo waxaas waa wax aada u fool xun oo haddii ay dadka ku faafaan bulshadii oo dhan baa kharibmaysa bal qof waxaa lagu sameeyey wejiga uu dadka ku qaabilaayo muxuu yahay buu leeyahay marka wuxuu leeyahay bal wejiga uu dadka ku qaabilayo qofkii waxaan lagu sameeya muxuu yahay isagoo sidii maaragtay haweenaydii oo kale noqday oo wax lagu sameynaayo marka macnawiyaadkii iyo raganimadii baa meesha lagu dilay buu leeyahay ibnu taymiya wuxuu leeyahay ajmaca asaxaabatu calaa qatli alfaacili walmafcuuli bih kii wax sameeyey iyo kii lagu sameeyeba in la dilo iyo asxaabadu isku waafaqsanaayeen ay ku ijmaaceen waxaanu ku soo arooray xadiidkii ahaa man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luutin faqtulu alfaacila walmafcuula bihi qofkii aad heshaan isagoo samaynaya camalkii qowmu luut dila midka wax sameeye iyo kan lagu samaynaayaba xadiidka marka imaam axmed iyo abu daawuud iyo weriyaan iyo tirmidi iyo ibni maaja sheekh albanina waa saxiix buu yidhi ibnu taymiya marka wuxuu leeyahay laakiin saxaabadu waxay isku khilaafeen see loo dilaa dilka waa laisku waafaqsan yahay asaga in la dilaayo ama sayib ha ahaado ama maarata ha ahaadaan mogtahay bikriye see loo dilaa baa laisku khilaafay bes markaasa qaarkood waxay yidhaahdeen naar baa lagu gubaa dab baa lagu shidaaya abubakar baa laga wariyey sababto waxay sameeyaan ba wax aada u fool xunoo maaragtay lagu ciqaabayo ciqaab fool xun oo ah in naar lagu gubo naarta in lagu gubo yaana dadkii maaragtay ka celin og waxa inay sameeyaan iyaguna oo dadkii bay ka celinaysaa bay leeyihin saxaabada qaarkoodna waxay yidhaahdeen dhagax baa lagu dilayaa sidii kuwii maaragtay nikaaxi saxiixaa jimaaca kusoo sameeye oo kale dhagax loogu dilaayo markay zinaystaan qaar kalena waxay yidhaahdeen buur dheer yani buurta ugu dheer magaalada yaa dusha laga saarayaa markaasa lasoo tuurayaa bay yidhaahdeen markaasa dhagax laga soo daba tuurayaa oo ciqaabkoodu markaa wuxuu shabahayaa sida alla uu halaagay qowmuluut wixii lagu sameeyey oo kale alla ku ciqaabay oo kale ayagana lagu ciqaabaa yidhaahdeen laakiin waxaa hadda noo muhima uu leeyahay shiikhu in ay lama huraan tahay in la dilo kii wax sameeyey kii lagu sameeyey oo marnaba aan la cafinaynin haddii ay yihiin dad qaangaara oo caqlina leh sababto waa cudur dila ah oo wax baabi'iyo mujtamaci baabi'inaya oon haddana maarata layska ilaalin karin buu ku leeyahay ile laga shakin maayo rag meel isla joog jooge yacni haddaad nin iyo rag iyo nin iyo naag meel isla joogaad aragto oo aad xoogaa maaragtay aada dhibsato waxaa dhici karta inaad tirahdo motor tani maxay ahayd laakiin nin nin isla jooga saa ma lihid oo ragga way isla soconayan mar kasta marka kii nikaax saxa soo maray marka ninkii iyo maaragtay naagtii isu tageen dhiiggooda saasuu marka xalaal ku noqday waa thayibu zaanidiibuu ku noqday marka oo tii liwaadku waa uu ka baxa laakiin haddii dhiiggiisu uu xalaal noqdo ma qof kastaa xadkii ka oofin kara sida dadka jaahiliinta qaarkood ay u dhaqmaan hadda jawaabtu waxay tahay maya qof kasta xadkii kama oofin karo xadka waxaa oofin kara uun ninka muslimiinta madaxda u ah ama qof uu isagu u dirsado hawsha oo akaa rasuulku sal slam uu yidhi uqdu yaa unaysu ila imra'ati haada fain ictarafat farjumha unaysow haweenayda ninkan u tago haddii ictiraafto inay zinaysatay rajmi ku samee laakiin haddii aan idhaahno qof walba zaanigii waa dili karaa maxaa yeeley dhiiggiisibaa maaragtay muhdar ah fawdo iyo dhib fara badan baa dhici lahaa oo aan lasoo koobi karin sidaas darteeda culimmadu waxay yidhaahdeen xuduuddii la yaqaano sharciga ahayd iyo tacsiiraadkii oo ah maaragtay wixi aan xad ka waajibin oo uun ciqaab ka sokaysa ah inay oogaan uma bannaana loomana ogola waxaan imaamka ahayn iyo qofkii muslimiinta madaxda u ahaa iyo kii wakiilka ka ahaa asaga oo hawshaa uu dirsada wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online